أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa tafsiiru suurati اlqalam aayadda ugu horeyso suuraddan waxaa lagu magacaabaa suuratu lqalam waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu nuun waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu nuun waalqalam saddexdaasba waa yacni way soo aroortay suuratu lqalam waa suuratu makiyatun oo qur-aankii waxay ka mid tahay qabla alhijra soo degay intaanu nebiga maka madiine u hijroonin qur-aankii soo degay ayay suuraddaani ay ka mid tahay suuradahaas qur-aanka makiga mawaadicda oo aada uga hadlo ayayna ka waramaysaa risaalada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay mushrikiintu siyaalo kala duwan u dureen ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala duritaankaas ayaa aada iyo aada suuradda ay u radinaysaa oo qolyahan mushrikiinta ee nebiga junuunka iyo waalida ku sheegay junuun iyo waali inuunan nebigu qabin salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi bal waxa uu la yimid wax xikmad ah inay tahay oo cilmi fara badan oo ku jiro si ayaa aada suuradda awaa-isheeda hore nubuwada iyo waxyaabahaasay aada uga hadashay iyo ubanbax ay suuradda u banbaxday dadkii kufaartee waaweynaa ee dacwada nebiga mar walbaa dadka caamada u foolxumay jiray sifaadkooda iyo qaabdaradooda iyo waxay dadka ka ahaayeen ayay suuradda ka waramaysaa cadaab inuu ku dhacay mushrikii alcarab oo abaar lagu salladay sidii ummado ka horreeyeyba qisaskooda loogu soo qaatay waxyaabahabay marka iyo tasliya nebiga sal ll ly slam la sabar siinayo oo iyo xujaj caqli iyo naqli labadaba isugu jiro oo iyaga la leeyahay waxaan aada idinku aaminsan tihiin ma naqli baad u haysaan caqli miyaad u haysaan xaggeed maxaad u haysaan qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim nuun walqalami baan ku dhaaranayaa qalinkii iyo wamaa waxa yasturuuna ay yasturuunahu ay qorayaan kuwa wax ku qorayo maa anta adigu ma tihid binicmati rab maa anta adigu ma tihid bimajnuunin ku waalan adigu ma tihid binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa waina laka waxaa kuu sugnaaday adiga la ajran ajri baa kuu sugnaaday ajriga oo gayra mamnuunin mid la gooynaya aan ahayn suuradda marka waxay ku bilaabatay xuruufta xuruufaha muqaaca ah ee qur-aanka meelo badan aan kasoo marnay xuruufta muqaacaana kuwa hal ah sida nuun iyo saad iyo kale iyo qaaf kuwo laba ah sida alif yacni sida xaamiim oo kale kuwa saddex ah sida aliflaamiim oo kale kuwa afar ah sida aliflaamiim saad oo kale ilaa aakhirihi xuruufahaasna waan kasoo hadalnay waxaa kale suuraddan sidoo kale ka mid tahay xuruufaha dhaarta la bilowday oo walqalami wamaa yasquruun xuruufaha dhaarta la bilowdana waxaan soo sheegnay saddex meelba in laga baa laba meelba in laga baaro meel waxa ay tahay waxa lagu dhaaranayo meelna waxa ay tahay waxa loo dhaaranayo sababkaba loo dhaaranayo muqsamun bihi iyo muqsamun calayhi waayo marka almuqsamu bihi halkan shayga lagu dhaaranayo waa qalinka qalinkaa lagu dhaaranaya waxaa loo dhaaranayana nebiga inuusan waalnayn marnaba inaba inuunan waalnayn waayo marka alla wuxuu yidhi nuun walqalami baan ku dhaartay qalinkii iyo wamaa yasturuuna waxa ay qorayaan waxay qorayaan marka waawdan damiirka marka waxaa loo celinayaa mar haddii qalin la sheegay kaatib iyo wax wax ku qoraa jiro kuwaa wax ku qorayo waaye marka waxa damiirku uu u laabanayo wamaa yasturuuna waxa ay qorayaan kuwa wax ku qoraayo qalinka qalmaantaa kuwa wax ku qorayo ama qalmaanta laftooda waxay qorayaan qalinkan marka lagu dhaaranaya akharu lmufasiriin waxay u badan yihiin qalinka lagu qoray maqaadiirta khalqiga oo dhan waxaan ilaahay abuuray bilow ilaa iyo meeshay ku dambeynayaan kan ugu dambeeyo maqaadiirta iyo habka alla u jaangooyey inay xaalkoodu ou ahaado ayaa waxaa lagu qoray qalinka qalinkaas buu rabbi ku dhaaranayaa subxaanahu watacaala xadiidkuna wuxuu ahaa ina awala maa khalaqa allahu lqalam wixii ugu horreeyo rabbi uu abuuray wuxuu ahaa qalinka faqaala ktub markaabuu wuxuu yidhi qor faqaala lahu ktub qor buu yidhi qaala maa aktub maxaan qoraa buu yidhi marka qalinkii qaala ktub maqaadiira alkhalqi khalqiga maqaadiirtooda iyo qadar qadarkooda iyo waxa ay marayaan qor buu yidhi sidaabuu marka fajara alqalamu qalinkii wuxuu ku socday marka uu ku dureeray calaa maa huwa kaa-inun ilaa iyo qiyaama waxa ahaanayo dhanow qoray markaasi marka qalinkaa weeyaan qalinka lagu dhaaranayo qalin aad u qiimi badan waaye maadaama maqaadiiru lkhalqi oo dhan lagu qoray haddana waxyaabihii rabbi abuuray oo isaga ugu horreeyey xadiidkaas waxaa ka muuqdo ina awala maa khalaqa allahu lqalam wuxuu ugu horreeyo rabbi uu abuuray qalinkau ahaa axaadiidta qaarna waxay tusayaan carshiga inuu ugu horreeyey waxa uu rabbi abuuray waxaana xoog badan oo axaadiidta marka la jamciyo ka imaanayo in qalin carshiga uu ugu horreeyey waxauu rabbi abuuray bal carshiga allah inuu abuuray maqaadiirtaba inta aan la dhigin oon la qorin oo xadiid cubaadata bni saamit fii sunani tirmidi ayaa wuxuu ahaa ina awala maa khalaqa allahu lqalam faqaala lahu ktub qaala maa aktub kaaskii aan yacni waxaa weeyaan isaga qalinka inuu ugu horreeyey laga fahmayo xadiid cabdillaahi bni camr bni alcaas oo imaam muslim uu wariyaa jiro oo wuxuu yidhi nabiga sal l slam qadara allahu maqaadiira alkhalaa'iqi ilaahay khalqiga maqaadiirtooda ayuu jaangooyey qabla an yakhluqa asamaawaati waalard dhulka iyo cirka intounan abuurin bihamsiina alfa sana konton kun oo sano ka hor wa carshuhu cala almaa markaasna carshiga alle biyaha ayuu ka sarreeyey marka carshigii inuuba ka horreeyey maqaadiirtan iyo samaawaadkan iyo dhulkan iyo macal qalinka inuu ka horreeya xadiidkaa uu tusaa kan hore oo waxa la abuuray qalinkaa ugu horreeyeyna awaliyo oo marka waxaa weeyaan oo muqayad ku ah wixii kasoo haray carshiga carshiga kasoo haray qalinkaa ugu horreeyey marka awaliyo oo mudlaqa ma ah ama in lagu macneeyo xadiid kale sida uu ahaaba awalu maa khalaqa allahu lqalama qaala lahu uktub markii ugu horreyso alla qalinka abuuray buuba qor yidhi awaliyadu idan waxay tahay abuurista qalinka laftiisa markii ugu horreyso qalinkaba la abuuray wax qor baa la amray ee ma ahan inuu wax kasta ka horreeyey xagga abuurista uga horreeyey makhluuqaadka oo dhan ma aha aduu siday ahaataba qalinkaas ilaahay maqaadiirta ku qoray ayuu rabbi ku dhaaranayaa sidaa waa la yidhi bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen qalinkaas baa ugu horeeyo iyo aqlaamta kale oo dhan aqlaamtu marka waa kala duduwan tahay oo waa kala darajo kan hadda aan sheegnaa ugu horeeyo qalinka labaad waxaa la yidhaha qalamulwaxyi waa qalinka waxyiga waa midka marka ilaahay ambiyadiisa uu waxyiga ugu qoro nebigana markii la dheelmiyey oo la geeyey sidratlmuntaha uu dhaafay wuxuu maqlay meel wuxuu tegay meel uu ka maqlaayo sariif al aqlaam aqlaamta waxyiga iyo awaamirta rabbi lagu qoraayo shanqartooda meel uu ka maqlo ayuu gaaray nebiga sal l l slam qalinkaas marka qalamulwaxyi waayo isagana qalin saddexaad baa jiro oo la yidhaha qalamu tawqiici can illaahi wa rasuulihi qalinka ilaahay iyo rasuulkiisa wax looga saxeexo oo waa qalimka waa qalamka ay haystaan dadka fatwoodo iyo fuqahada wahuwa qalamu lmuftiina wاlfuqahaa wa hada alqalamu xaakimun gayru maxkuumin calayhi qalinkaasi waa qalin isaga wax xukumo isaga lama xukumo wailayhi taxaakumu isagaa loo soo xugun tagaa fi ddimaa'i walamwaali walfuruuji walxuquuq xuquuqda iyo dhiigaga iyo furuujta iyo isagaa loo soo aadaa ayb midkaa marka waa midka ay fuqahadu fataawada ku qoraan oo kanaa xalaal ah kanaa xaaraan ah ilaahay sidan buu waxaa xukunkiisa alla waa sidan rasuulka xukunkan buu xukumay qoraalkaa marka qalin qalmaantaa lagu qoraayo qalamu waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa qalamu tawqiic can rabbi alcaalamiin waa qalinka ilaahay xaggii wax looga saxeexo waa qalin marka aada u muhiim oo darajada saddexaad ayaa la joojiyey sababta loo istaajiyeyna waxay tahay khatarta uu leeyahay qalinkaa waayo adduunyada marka la joogo muluugta iyo boqorada qalmaantooda iyo waree waxa ay wax ku qoraan oo wareegtada kusoo saaraan ciddii marka ka been abuurto ama waa la dilaa ama xabsi adag ayaa la dhigaa ayaa la yeelaa waa laga cabsadaa allah subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa qofka axkaamta ka sheegayana isagana marka yacni qalinkiisu qalin aad u adag waay ma sahlana haddii marka qalinkaa uu ka been abuuro ou been ka sheego qofkaasi de ilaahay baa ka aargoosan doono haddii uu qalinkaasi si sax a ka sheegana waa qalin marka meel fiican oo wixii alla ku amray oo ku waajib yeelay iyo mas-uuliyaddiisii uga soo baxay buu noqon qalinkaana waa noocaana waa qalinka saddexaad qalinka afaraad culimada waxay yidhaahdeen qalamu tibi alabdaan waa qalinka marka dadka yacni jirkooda caafimaadkiisa ku tacalluqo oo qofku markuu xanuunsado waxbaa loo qorayaa waa ku caafimaadayaa waxaa loo qorayo iyo qalamu tibi alabdaanay dhahaan qalinka shanaadna waxa uu yahay qalamu tawqiici can ilmuluuk waa midka marka dadka boqorada wareegtooyinka kusoo saaraan awaamirta kusoo saaraan marsuumka malakiga ah ee markaa isna qalin wax lagu qoro waayo iyo shabad iyo saxiix kan kalena qalamulxisaab weeyaan midka dadka wax loogu qaybiyo ama dhaxal ha noqdo ama wax kale ha noqdee marka wax la qaybinayo qalinka wax loogu qaybiyo waa qalamulxisaab kan toddobaadna waxaa weeyaan qalamulxaakim xaakimka qalinkiisa qalamulxukmi qalinka oo xukunka xukunka hadda waxaa loo jeedaa kii hore iyo kan tawqiic can rabbi alcaalamiin iyo kan waxay ku kala duwan yihiin qalinkan waa qalinka qaaliga ou haysto kor iyo hoos xukunka ou xukumo ou meeshaa ka fulayo midkan kale waxaa laga yaabaa qof inuu kuu yimaado fadwo u fadwooto laasim ma ahan laakiin fadwadaada ilaa wa ilaa ma laasimayso dhanka kale laakiin midkan qalamulxukmi la leeyahay waa kan maxkamaddu ay soo saaraysa ayb kan sideedaad waa qalamu shahaada markhaatida kan lagu qoro waay xuquuqda dadka iyo waxyaabaha markaa dadku isku haystaan qaadigu wuxuu ku kala saaraa wuxuu ku kala saaraa markhaati markhaatidii marka waa la qorayaa iyagana qalinkaa marka markhaatida waxay ka markhaati kacaan lagu qoro qalamu shahaada ayaa layraa kan sagaalaad waa qalamu tawaariikhi alcaalam waa qalinka lagu qoro dhacdooyinka caalamkan ka dhacaya oo dhan lagu dhigo waay wa daqaa'iqihi wa bihi tudbatu alxawaadih qalinkaasi muxuu noo dabdinayaa oo noo koobayaa dhacdooyinka dhacdooyinku cilmibaa ku dhex jiro ictibaar bay leedahay waa kasoo hadalna factabiruu yaa ulil absaar dadkan culimada taariikhda qalinka ay ku dawineen tawaariikhdii iyo dhacdooyinkii iyo dadkii caalamkan soo maray waxweyn buu noogu fadhiyaa qalin sahlan maaha qalinkaana marka qalamu tawaariikhi alcaalam ayaa la yiraa kan tobnaad wuxuu ku magacaabay alimaam ibnu lqayim alqalamu aljaamic qalinka wax ururiyo qalinka wax ururiyana waa qalinka wax kasto yacni ka sharciga lagu difaaco waay oo haddii marka mid yacni gaal ah ou sharcigii yacni ka been abuuro ama qalad uu ka sheego ee uu ku ceebeeyo kii lagaga difaacayay dadka islaamka laftiisa u nisbo sheegtee qaldan ee sida qaldan islaamka u tarjumo kan markaa lagu radiyo waa qalinka marka qalin jaamica buu kaa ku tilmaamay maadaama uu jamcinayo qur-aankii iyo sunnadii wixii ay sheegeen iyo wixii a'imadii saxaabada laga dhexlay ayb aqlaamtu marka ilaa meelahaasuu ka sheegay toban meelaha buu alimaam ibnulqayim kitaabkiisa adtibyaan fii aymaani lqur-aan uu gaarsiiyey marka alla wuxuu leeyay walqalami qalinkii arshan hadda la geliyo cumuum waa iska keeni kartaa qalin oo dhan tobankan noocna waa soo wada hoosgelayaan inkastoo ugu horeeyo midkii ugu ka ugu weynna uu yahay kan maqaadiiru lkhalqi lagu qoray walqalami baan ku dhaaranayaa qalinkii wamaa iyo waxa yasduruuna ay qorayaan oo ay kuwa wax ku qoraa ay ku dhigayaan qalinkii maxaa loo dhaaranayaa muqsamu calayhi waa kan waa kan marka maa anta adigu ma tihid binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisaan ku dhaartaye bimajnuunin ku waalan adigu ma tihid mid waalan ma tihid ba-dan binicmati rabbika ku jirto macaanideeda dhowr siyaalooday uga hadleen mar in la yidhaha ba-dan waa baa lqasam oo qasam labaad ayaa inta ayaa muqsamu calayhigiiba la dhexgeliyey maa anta binicmati rabbika maa anta bimajnuunin aduu ku waalan ma tihin binicmati rabbikan ku dhaartaye ayb waxaa kaloo bannaan in laga dhigo maa anta adigu ma tihid bimajnuunin ku waalan binicmati rabbika waannicmatu lirabbika rabbigaabaa nicmo iska lehe nicmada rabbigaabaa lehe sidaa in la yidhaahdo ayb sidaana marka wa way u fasiraan qaarna waxay yidhaahdaan maa anta adigu ma tihid bimajnuunin ku waalan ma tihid binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa sababkeeda mid majnuun ku aho ku waalan ma tihid waayo adiga waad dhex joogi jirtay waalina kaama sheegin markaad la timid rabbigaa nicmadiisii oo waxyigii aad la timid miyaad waali lagu qorayaa marka oo lagu leeyahay waa waalan yahay marka nicmada rabbigaa sabab kuguma aynan noqonin inaad ku waalan ahaato maba waalnid waayo macnaha ayb saddexdaa macnaa marka ku jirta meeshaa wa ina laka iyadoo kalena suuratu duur iyaan kusoo marnay wa ina laka adiga waxaad leedahay waxaa kuu sugnaaday laajran ajri baa kuu sugnaaday ajarka oo gayra mamnuunin ku go-aya aan ahayn yacnii markaa ajarka calaaqada ka dhexaysa iyo maa anta binicmati rabbika bimajnuun waa maxay sida ay kuwan kuu dhahayaan waa waalan tahay ood ugu dul qaadanayso oo haddana aadan ka tegaynin inaad dacwada rabbigaa u taagan tahay taa ilaahay wuxuu kugu siinayaa ajar aan go-aynin oon dhammaanaynin wa ina laka adiga waxaad leedahay waxaa kuu sugnaaday laajran ajri ayaa kuu sugnaaday ajriga oo gayra mamnuunin gayra maqtuucin ku go-aya aan ahayn marka fiihi waxaa meesha marka ku jirto ajarkii maxaad u leedahay fi ixtimaali tacnihim dulqaadka aada u dulqaadanayso duridda ay ku durayaan wafii ducaai alkhalqi ilaa cibaadat illaahi waxdahu iyo inaad dadka ugu yeeraysid alla keliya inay caabudaan warkan marka waa waalan tahay iyaynan kaa celinin ajar weyn baad leedahay weligaa aan kaa go-aynine wa inaka adigu lacalaa khuluqin diin korkeed ayaad ku sugan tahay oo tahay diinka oo cadiimin aada u weynin badan ibnu cabaas wuxuu ku macneeyey lacalaa khuluqin ay lacalaa diinin khuluq bimacnaa diin alimaam ibnulqayimna wuxuu yidhi diinka khuluq ayaa lagu magacaabay liana alkhuluqa hay-atun murakabatun waayo khuluq annaga dabeecadan dhahnaa habdhaqan waayo habdhaqanku waa hay-ad iska saaran oo ka kooban min culuumin saadiqa culuum run ah oo run sheegayso wa iraadaatin zaakiya iyo rabitaano dahiran oo wanaagsan wa acmaalin daahira iyo acmaal muuqato wa baatina iyo kuwo qarsoon muwaafiqatin lilcadli walxikmati midaasoo cadaalad iyo xikmad waafaqsan iyo walmaslaxati bal fiir intuu isku daray iyo wa aqwaalin aqwaal mudaabiqatin dabooleyso lilxaqi xaqa dabooleyso oo xaqii markaa yacnii mudaabaqeyneyso tasduru tilka alaqwaalu walacmaalu can tilka alculuumi waaliraadaat aqwaashaa iyo acmaashaana waxay ka imaaneysaa culuumtaas iyo iraadaadkaas wanaagsan marka waa inaka lacalaa khuluqin cadiim marka la leeyahay warka intaas oo dhan baa ku jira cilmiga aada wax ka meeshaad wax ka baranaysaa waa cilmi run sheegayo iraadaadkaaga iyo niyaadkaaga iyo rabbigaas siduu u abuuray iyo siday u aqbalayso waxyigu ay u aqbalayaan waa iraadaad iyo rabitaan dahiran oo qof hawadiisa ku soconaya ma tihid acmaasha muuqato iyo kuwa qarsoon ee adiga aada leedahayna cadaalad iyo xikmad iyo maslaxaday waafaqayaan marka waa inaka adiga lacalaa khuluqin habdhaqan dushii ayaa tahay ama diin korkeed ayaa dushiisa tahay taas oo cadiimin aada u weynin badan marka allah nebigu wuxuu ammaanay habdhaqankiisuu ammaanay allah subxaanahu watacaala nebigiisa caa-isha radia allahu canha markii la su-aalayna waxay tidhi kayfa kaana khuluqu lqur'aan markii khuluqu nabiy sal l slam qaalat waxay tihi khuluquhu lqur'aan nabiga dabeecadiisu waxay ahayd qur-aanka sida qur-aanku u hadlayo ayuu u dhaqmi jiray xadiid kalena wuxuu ahaa nabigu sal l slam uu yihi inamaa bucithtu liutamima saalixa alakhlaaq waxaa la iisoo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda mideeda wanaagsan intaba marka way waa kaa waana ammaanay dadka dabciga wanaagsan nebigo waxa uu yihi khiyaarukum axaasinukum akhlaaqan kuwiina idinkugu fiican waa kuwiina idinkugu habdhaqan wanaagsan fasatubsiru waad arki doontaa oo waad ogaan doontaa adiga wayubsiruuna kuwan mushrikiintae ku jikaarayo adiga kaa hor imaanayana way ogaanayaan iyaguna biayikum ay ayukum kiine kiine kiinee ahoo huwa isaguba almaftuunu midka la fidneeyey oo la waalay oo shaydaanka uu fidneeyey mid labadiina kiinii ahoo yaad arki doontaa iyaguna ay arki doonaan fasatubsiru wayubsiruuna marka ba-dani biayikum in zaa-ida laga dhigaa waa bannaan tahay oo markaa la yidhaha fasatubsiru wayubsiruuna ayukum lmaftuun waxay arki doonaan marka adna aada arki doontaa labadiina qolo kan fidnaysan macnaha labaadna marka ba-da in sideedaba laysaga daayo fasatubsiruna la dimnisiiyo tadmiin macno oo fasataclamu fasataclamu wasayaclamuuna biayikum lmaftuun kiinii fidnaysan way garan doonaanoo waa ogaan doonaan calimana ba-da waa isaga gudubtaa ayb waxaa kaloo bannaan ba-da in darfiya laga dhiga bimacnaa fiil laga laqbeeyo oo marka macnuhu uu noqdo fasatubsiru waad arki doontaa wayubsiruuna iyaguna way arki doonaan biayikum fii ayikum labadiina koox tee ahoo dhexdeeda almaftuunu alfitnatu ay tahay waay markaas fitnada iyo junuunka iyo waalida labadiina koox midda ay ku dhex jirto waad arki doontaa saddexdaa macnaba ba-da waa laga bixin karaa imaa zaa-ida in laga dhigo darfiya in laga dhigo iyo sideeda in laysaga daayo oo marka calima midii ku gudbi jirtay laga dhigo ayb maxaa marka loo leeyahay biayikum lmaftuun ma ibhaam miyaa ku jiro oo labadiina qolaa labadiina qolo qolo unbaa fidno iyo waali ay ku jirtaa laakiin lama yaqaan miyaa laga wadaa maya waxaa loo ibhaaminayaa uun keliya waxa ay tahay maadaama qoladan hadda iyagu dood iyo ay ku jiraanoo isla saxsan yihiin waxaa xujajku ay keeni doonaan wixii marka waalan ama fidnaysan xujajka ayaaba lagu arki lagu dhex arki doonaa wainaa wainaa ow iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin oo kale fii suurati saba aan kusoo marnay waxaa kaloo biayikum ba-da laga macnayn karaa bimacnaa maca in la yidhaha biayikum maca ayikum shayaan almaftuunna shaydaanka in loo jeedo yacnii shaydaanku labadiina kooxood midda ula jiro ou la jiro ayaad ogaan doontaa fasatubsiru waad arki doontaa waad ogaan doontaa adiga nebiyow wayubsiruuna kuwan mushrikiintana way ogaan doonaanoo way arki doonaan biayikum kiinii almaftuunu ka la fidneeyey kiina la fidneeyey adna waad arkay iyagana way arki doonaan ina rabbaka rabbigaa huwa isagu aclamu midkii ku ogaal badan waayo biman axad dalla dhumay can sabiilihi jidkiisa ka dhumay xaggiisa wa huwa isagu alle aclamu isagaa ku ogaal badan bilmuhtadiina kuwa hanuunsan marka waxaa tafriic ay kasii tahay fasatubsiru wayubsiruuna biayikum lmaftuun rabbigiin waa og yahay waayo midka marka hanuunsan iyo kaan hanuunsanayn rabbi isagu waa garanan ina rabbaka rabbigaa huwa isaga aclamu kii ku ogaal badan waayo biman axad dalla dhumay can sabiilihi jidkiisa ka dhumay wa huwa isagu aclamu kii ku ogaal badan waayo bilmuhtadiina kuwa hanuunayo oo waddadiisa ku hanuunsanoo ku toosan rabbi mid garanayo og waayo ee falaa tudic ha adeecin almu tafriic waayo fa'daani marka laba qolaa la sheegay marka waxaa laleeyahy falaa tudic ha raacin oo ha adeecin almukadibiina kuwa beeneeyey oo rabbi kuwa rabbi subxaanahu watacaala aayaadkiisa beeniyey kuwa ha raacin wadduu waxay jeclaysteen low tudhinu haddii aada u jilicsanaan lahayd iyaga fa yudhinuuna fahum iyagu yudhinuuna way jilicsanaanayaan marka xaggaagay u jilicsanaanayaan marka wadduu low tudhinu lowda waxaa bannaan masderiye in laga dhigo carabta qaaraana sidaa qabo macnuhuna marka wuxuu noqonayaa low iyo tudhinudan baa masder laga dhalaalinaa mafcuulu wadduuda waayo marka wadduu waxay jeclaysteen low tudhinu iddihaani iddihaanaka iyaahu yacnii susubkidda iyo utanaasulitaanka iyo ujilica aada mabaadi'daada uga jilcayso ayay jeclaadeen waayo marka fa yudhinuuna fahum iyagu yudhinuuna ilayka waa kusoo dabcayaan iyagana markaas hade waxaa kaloo bannaan lowda in tamanigeeda lagu daayo marka tamani lagu daayana fa yudhinuuna jawaabu tamani bay iska noqonaysaa oo markaa jumla ismiyo waaye saas ayaa fa-dan fa raabit a waaye macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa wadduu waxay jeclaysteen low tudhinu inaad jiljilicsanaan lahayd oo aada iyaga u jiljilicsanaan lahayd bay jeclaysteen fahum iyaga markaa haddaad u jiljilicsanaato fahum iyagu yudhinuuna way jiljilicsanaanayaan oo xaggaagay usoo jilicsanaanayaan marka ilaahyadii in la ysla caabudo iyo wax laga soo tago iyo asnaamta cay yacni wax ka sheegooda wax ka sheega waxay u arkaan wax ma taraan sanamku waxna ma anfaco waxna ma dhibay iyagu u arkaan cay ayb waxyaabaha marka inaad ka dabacdo oo iyagana markaa ay kuusoo dabcaan ayay jeclaysanayaan walaa tuic kula xallaafin mahiin walaa tuic ha adeecin kula xallaafin mid walboo dhaar badana oo dhaar badan kaas oo mahiinin ihaanaysan oo dullaysan mid yacnii la daraabay oo la duleeyey ah kaa oo hamaasin durid badan oo dadka markaa duro mashaa-in socosho badan binamiimin diradiraalanimo la socosho badan isku dirdirid oo dadka calaaqaadkooda inuu xumeeyo la socod badan mannaacin celin badan lilkhayri khayrka celiyo oo haysto maalka yacnii celin badanoo xaqiisii aan ka bixinaynin kaasoo muctadin xadgudbay ku xadgudbaya ah ahiimin mid walboo dembi badan ah ha adeecin kuwaas cutullin yacnii qallafsan bacda dalika maca dalika kaagaa lasoo sheegay la jirkiisa tilmaamaha tirada badan ee lasoo sheegay la jirkeeda haddana mid qallafsan oo macangeg ah zaniimin oo haddana markaa yacnii mid sheega sheegato ahoo qoladan marka uu isku dhajinayo aanba ka mid ahayn ayb sifaad dhowr ah baa marka la tilmaamaya ama abujahl bay ka hadlayaan waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waliid ibnu lmugiira qaar kalena dad kale ay ku sheegaan laakiin tilmaamaha unbaa hadda muhima in la fahma u baahan walaa tudic ha adeecin oo ha raacin kulla xallaafin mid walboo dhaar badan dhaar badnaanta marka wax laysku ceebeeyo waayo mar walbuu wax sheegayo qofka inuu dhaarto hadduu wax sugayo iyo hadduu wax anfinayo mar walbaa magaca alla uun inuu kasoo horeeyo waxay tusaysaa marka beenta qofka inuunan aada uga gabanin weyneynta alle iyo tacdiimka magaca allena qofka waa ka maqan yahay marka walaa tudic ha raacin oo ha adeecin kulla xallaafin mid walboo dhaar badan kaas oo mahiinin la ihaaneeyey oo la duleeyey oo yani xaqiir oo yani la liido waa faciil bimacna almahaana baa loo jeedaa waa midaan ra'yi lahayn wax kala sooca aan ku fiicnayn wahaakada hammaazin oo durid badan durid badan hammaazin iyadana macnuhu waxaa weeyaan dadku xantaa weliba bil ishaara ayuu ku xantaa ama carabka ama afka iyo waxbuu ku godaa ya-kulu luxuuma annaasi biاlطacni waalgiibati dadka hilibkoodu cunayaa wuxuu ku cunayaa durid iyo xan labadan xasanulbasri isaga wuxuu yihi midka dadka u iljabiyo ama qanjaruufto isagoo qof kale marka durayo meesha joogo majliska dhexdiisa sidaana marka waa laga macneeyey weylun likulli humazatin lumazahna waa ku imaan doontaa ayb kaas oo hamaasin durid badan oo dad dad wax ka sheeg badan tilmaam fiican maahan marka qofku inuu mar walba qof kastaa inuu duro ama uu wax ka sheego mashaa-in socosho badan binamiimin isku diradiranimo la socosho badan inuu dadka isku dirdiro marka mashaa-in binamiimin isticaaraa ku jirta oo xaaladiisa marka waxaa lala ekaysiinayaa qofkan inuu aada waxaa la rabaa in nalaga dhaadhiciyo qof aada iskugu kalifo oo waqti iyo maal iyo dadaal ku bixiyo waayo inuu dadka isku diro marka shay marka waxaa la rabaa marka maxsuus ah ayaa shay macquula la rabaa inna lagu tuso qof markii lagaaga raba qof markii aad la rabo in lagaa dhaadhiciyo qofkaani arrintan mashaqow u maraa maxaa lagu leeyahayna waa u socdaa arrintaa har iyo habeen iyo maalin arrintaas u socdaa qofkani yacni geed gaaban iyo geed dheer buu arrintan u fuulaa yacni geed fuulidda iyo mashaqaa ku jirto socodka mashaqaa ku jirto waxaa la rabaa marka in lagu yidhaha ninkan waxa hamigiisa ku jiro iyo dadaalkiisa iyo waxa qalbigiisa ka guuxayo oo dhan iyo dadaalkiisa wuxuu isugu geeyaa xumaanta bis mashaa-in binamiim marka waxaa ku jir macaanida marka waxaa la yidhaahdaa asmaau lashyaai almaxsuusati ashaddu waqcan fi tasawuri saamici min asmaai lmacquulaat shayga haddii si macquula in lagaaga dhaadhiciyo la rabay si maxsuusa maxsuuskaa xoog badan oo qalbigaagana ku dhicis badan marka mashaa-in binamiimin qasab maaha inuu socod sameynaye ninkan waxaa weeyaan waana u kacaa waana u kufaa inuu dadka isku diro haddii uu doono markaa yownanba dhaqaaqba sameynin siduu marka iskugu kalifayo dadka calaaqaadkooda inuu xumeeyo uu fasaadiyo yaa rabbi subxaanahu watacaala uu sidan ka cabiraya mannaacin celin badan lilkhayri maalka celin badan alkhayr hunaa bimacna almaal maalkana celin badanoo xaqiisii lagu lahaa kama shukriyo mana ka guto xaqii waajibka ku ahaa muctadin xadgudbo oo ilaahay xuduudiisa gooyo dhaafo athiimin dembi badan cutullin yacni qallafsan oo yacni dabiicadiisa iyo mucaamalada oo dadka la dhaqmayana mucaamalo qallayl iyo qallafsanaan iyo macangegnima ay ku jirto bacda dalika kaagaa ka gadaale marka bacda dalika bacda dalika almadkuur waa waxyaabaha aan soo sheegnay tilmaamaha aan soo sheegnay yacni la jirkeeda waa mid marka qallafsan oo dabcigana ka xun zaniimin oo kolan ah zaniimin marka waxaa la yidhaha zanama miimka zaayida iyo nuunka iyo miimka waa wada kor dhigayin zanamatun zanamada marka waxaa la yidhaha ariga waxa ka lusho ee qoortiisa ka lulanayo ayaa zanama la yidhaha marka hadda ujeedku saddex macnaa ku jiro macnaha koowaad waxa uu yahay sida neefkaa xoolaha ah aynan zanamada ama kolantu aynan isaga uga mid ahayn oo wax dheeri ah ay iska tahay ayuu ninkan dadka uu sheeganayana dheeri buu ku yahay ama xaliif bowlaha bahwadaag ama aabihii baaba mar dambe sideed iyo toban sano kadib uu sheegtay aabihii intii ka horeysana ma sheega jirin sidaa waa la yidhi macnaha labaad waxa uu yahay zaniimin laga macnaynayo isaga laftiisa marka waxaa ku taalay jirkiisa wax sidaas oo kale yacni ka laalaado oo kolanta oo kale ah ku taalayna waa la yidhi waa macno labaad iyadana waxaa kaloo macno saddexaad yahay alrajulu aladii yucrafu bishari rida marka ay kolantu ay ka lulato waa lagu fahmaa waa lagu gartaa waa astaan lagu garanayo zaniim ninkan hadda marka waxaa isagana laga wadaa ninkani yacnii as- astaan shartuu astaan u yahay markii isaga la arkaba shartibaa as- ayaa la xusuusanayaa alrajulu aladii yucrafu bishari ayaa zaniim la yihaha kamaa tucrafu shaatu bizanamatiha shacbi iyo saciid ibnu jubayr iyo ayaa sidaa ku fasiray oo ku macneeyay macaanida afartaa meelaha ayaa ku jirta an kaana daa maalin wa baniin an kaana ha raacin oo ha adeecin an kaana lian kaana inuu ahaaday huwa isagu qofkaasi daa maalin maal mid u saaxiiba iyo wa baniina wiilal ku u saaxiiba inuu maal iyo wiilal leeyahay dartii ha u raacin waayo dadka badanaa waxay wax ku qiimeeyaan maalka iyo cashiirada iyo kooxda iyo waxyaabahaasay wax ku qiimeeyaan marka allah wuxuu leeyahay walaa tudic kulla xallaafin qof tilmaantaa leh ha raacin an kaana lian kaana inuu leey inuu ahaaday darteed isagu daa maalin maal ku u saaxiiba iyo wa baniina wiilal ku u saaxiiba inuu inuu inuu yahay darteed ha u dabagelin oo ha u raacin ayb qraa kale iyada waxay leedahay an kaana daa maalin aan kaana hamzaaba ku jirto aan kaana daa maalin marka waxay iska noqona markaa istifhaamka qolada akrisay an kaana aan kaana an kaana inuu ahaaday darteed daa maalin ku u saaxiiba maal iyo wabaniina wiilal ku u saaxiiba inuu ahaaday daraaddeed ayaa idaa tutlaa calayhi haddii korkiisa lagu akrinayo aayaatunaa aayaadkeenna qaala wuxuu odhanayaa asaatiiru lwaliin dadkii hore waxyaabihii ay qore qoreen oo sheeko xariirtii iyo sheeko baraleydii hore la qoray weeyaan buu leeyahay qur-aanku marka haddaan istifhaamka aqrino aan kaana ali an kaana daa maalin wa baniina ayuu sida soo socoto u yiri waay idaa tutlaa calayhi aayaatuna qaala asaatiiru lwaliin haddii aan istifhaamka ka dayno an kaana daa maalin aqrinana macnuhu waxaa weeyaan lian kaana daa maalin ha u raacin oo markaa walaa tudicdaa horaa lagu xirayaa markaas idaa haddii tutlaa la akrinayo calayhi isaga korkiisa aayaatunaa aayaadkeenna lagu aqrin lagu aqriyo qaala wuxuu dhahayaa hiya aayaadka asaatiiru lwaliina weeyaan dadkii hore waxay sadareeyeen ay qorqoreen weeyaan sanasimu waan calaameyn doonaa hu isaga qofkaasi cala alkhurtuumi ayaanu ka calaameyneynaa sanka korkiisa ayaanu ka calaameyn doonaa marka beder miyay ahayd mase qiyaamaa laga hadlayaa labadaba waa layidhi oo markaa yacnii qiyaamaha inay tahayna waa u badan yahay warka tafsiirku oo markuu qiyaamihii tago ninkani marka yacni cadaab ayaa sankiisa lagu calaameynaya sanasimu waan calaameyn doonaa hu isaga cala alkhurtuumi sanka korkiisa ayaanu ka calaameyn doonaa ay naswadu wajhahu wejigiisaan madoobeyn doonaa calaamad baan aakhiro ugu yeelaynaa oo la garto sidaasaa abulcaaliya iyo mujaahid iyo ay yidhaahdeen ibnu cabaas isaga wuxuu yihi sanahdimuhu bisayf seef baan sanka foodiisa uga jaraynaa inu calaamad uga dhigaynaa waqad fucila dalika yowmu badrin maalintii beder baana sidaa la yeelay ayuu yihi ibnu cabaas marka calaamad unbaa hadda loo jeedaa isaga marka foolxumadiisa ama xumaantiisa laga dhex garta dadki inaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba aljannati id aqsamuu layasrimunnaha musbixiin dhowr aayadood oo aayaddan laga bilaabo wuxuu rabbi ka waramayaa qolo yaman deganeyd meel sanco ku dhow beer cinab ah ku lahaan jiray oo aabbahood uu yacnii masaakiinta markuu beerta guraayo wixii dembiisha ka daato iyo wixii ka dhocdhaco iyo wixii meesha looga taga beerta masaakiinta uu dayi jiray inay iska aruursadaan oo iska qaataan ayuu siin jiray ama xuquuqdii ay masaakiinta ku lahaayeen marka beerta la gurayo ayuu sakadii iyo wixii laga rabay buu ka siin jiray masaakiinta maalin cadna beerta waa guri jiray si ay masaakiinta u timaado oo masaakiintu wax cuqdada iyo bukli iyo xumaan iyo qalbiga waxuun uguma hayn jirin saddex wiil buu dhalay markii aabbahood uu dhintay ayaa iyagii reero badan bay yeesheen markaasi waxay yidhaahdeen beertan awal aabbahayn hal qoys keliyo ahaaye hadda saddex qoys bay u qeybsami doontaa waxaa yaallana annagay nagu yaryihiin masaakiinta marka waa in markaa laga soomiyaa oo aan la siinin xeeladay isticmaaleen marka waxay yidhaahdeen meesha ay malaa- masaakiintu barqadii hasoo lug go-aan waqtigii ay yaqaaneen ka horaan guraynaa aroorta hore marka la gaaraan beertii guraynaa waa kasoo gadoomaynaa iyadoo eberaba ha u tagaan hadday doonaan arrintaa markay ku kaceen baa ilaahay subxaanahu watacaala iyaga habeenkii bay saa ku tashteen habeenkiibaa waxaa beertii maray marka aafo ayaa ku dhacday beertii marka waxay noqotay wax la guray oo kaleba bal camalay iska noqotay la guray markii marka ay yimaadeen subaxdii ay beertii kusoo dheelmada maageenna way fahmi waayeen beertoodii ilaa beer shalay laga tegay iyadoo iskor saaran oo maanta saakay loo yimid iyadoo eberba ah war beertan amaan soo lunnay waddadii amaan ka dhunnay markii dambe waxay is ogaadeen meesha looga yimid dabadeed baa marka ay intay is canaanteen dib isu canaanteen ayay rabbi u towbad keeneen mufasiriintuna waxay leeyihiin beertii ilaahay beer fiican buu ugu bedelay toodii tusaaluhu laakiin wuxuu u socdaa waxaa la leeyahay nimankan quraysh abaaraan ku imtixaanay sida aan kuwaas beertoodiiba u halaagnay oo kale qisadaasaa marka lagu dul akrinayo iyagii meeshaan marka culimada laba mas'aleba waa ka bixiyaanoo waxay yidhaahdaan qaar xuquuqda ay wiilashaan inay baajiyaan oo masaakiinta aynan siinin xuquuqda ay rabeen xuquuqdii ay la hareen oy masaakiinta kala hareen waa xaq iyaga wax waajib ku ahaa waa sakadii waayo cadaabka intaan la eg kuma dhaceen haddaynan waajib ay ka tageen meesha aan u oolin marka waajib bay ka tageen waana sakadoodii wixiinay bixiyaan ay diideen sidaasay mufasiriintu ay dhahayaan ay u badan yihiin ibnu taymiya isaga kitaab la yidhaha bayaanu daliil calaa butlaani taxliil ayuu qisadan kusoo qaataa waayo xeeladaysiga ka muuqdo isaga wuxuu leeya ibnu taymiya sadaqadaani tii waajibka ahayd maba ahaynba oo iyaga waajibka way bixinayeen laakiin mid kale oo aabahood masaakiinta uga barteen oo waxaa dhulka ku dhacdhaca iyo waxa dembiilaha ka daata iyo oo masaakiintu ay niyadooda soo siiyeen ayay markaa inay ka xeeladaystaan ay dooneen haddii marka sadaqo aan waajib ku ahayn ilaahay uma cadaabeene waxa loo cadaabay yacni sidan loogu sameeyey waxay ahayd xeeladaysiga baaska iyo shu'migu marka waa xeeladaysiga marka isaga wuxuu leeyahay haddii shay aan waajib ahayn loo xeeladaystay waxaan ay ka dhasheen waajibkii oo loo xeeladaysto si layskaga rido maxaa umalaynay marka arrintan marka qisada waxay daliil u tahay buu leeyahay ibdaalu taxaayul xeeladaysiga ayay aada qisadan u baabi'inaysaa fahamkiisaasna waa faham daqiiq ah oo saxiix ah waay waayo dadkan haddii zakay bixin waayeen la dhaho waaba sidii la rabay oo hadday waajib ka tageen iyagoo xeeladaystay dee ciqaab ma laysku haayo taas haddii laakiin la yidhaha waajib ma ahan waxay ka tageen ee shay marka aan waajib ku ahayn maxaa loogu ciqaabay waxaa loogu ciqaabay waxay tahay xeeladaysiga ay masaakiinta inay soo lug go-aan ay sababeen yani inay masaakiintii soo lug go-aan oo la khiyaameeyo oo waxyaabahaasa marka dhibaatadu ay ka imaaneysaa marka qofku waa inuu aada isaga ilaaliyo dadka inuu lugooyo waajibaadkii inuu uxeeladaysto ka tago waxyaabihii marka yani waxyaabaha inuu aada ugaga fogaado innaa anagu balownaa waan imtixaanay hum kufaaru quraysh baan imtixaanay kamaa sidii balownaa aanu u imtixaanay asxaaba aljannati beerta dadkeedii id waqti aanu imtixaanay kuwaasi aqsamuu ay dhaarteen layasrimunnahaa layasrimunna inay jarayaan oo goynayaan oo goynayaan haa beertii musbixiina iyagoo aroorgelayo xilli marka ay aroor gelayaan inay goynayaan bay ku dhaarteen walaa yastathnuuna mana aynan waxba k mana aynan reebin waxba ma aynan istathnoonin waxba ma aynan warkooda iyo dhaartooda waxba ma aynan iska aynan ka reebin marka walaa yastathnuuna maxaa laga wadaa in shaa allahu ma aynan dhihin waayo hadday yidhaahdaan beerta beri subax waa guraynaa in shaa allah waxbay reebeen waxay meel dhigeen ay reebeen marka istinaa ma leh shardi shardigii maadaama in shaa allahu ay tahay shardi shardiguna de waxyaabaha wax lagu soo reebo uu ka mid yahay ayaa walaa istinaa la isaga idlaaqay walaa yastathnuuna waxba ma aynan reebaynin oo in shaa allahu ma aynan dhehaynin fadaafa waxaa wareegay calayhaa cala aljannati beerta korkeeda waxaa wareegay daa'ifun ku wareega ayaa wareegay kaa oo min rabbika xagga rabbigaa ka aha ka ahaaday walxaal hum iyaga oo naa'imuuna hurdaya ayuu ku wareegay oo beertii ku dul wareegay cadaab waayo marka daa'ifka marka halkaa laga ti laga tilmaamayo fadaafa waxaa wareegay calayha cala aljannati beertii korkeeda daa'ifun cadaab wareego cadaabka oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday walxaal hum iyaga oo naa'imuuna hurdayo fa asbaxad waxay ahaatay beertii kasariimi kalmasruumati mid la gooyey oo kaley ahaatay tu la guray oo la shafay oo kaley ahaatay asariim bimacna almasruum wahuwa almaqtuucu shayga khayrka marka laga jaraa waxaa la yidhaha hadaa shayun masruumun sariimun ayb marka beertoodii khayrkii iyo maalkii ay soo bixisay waxay ahaatay mid laga gooyey markaabay waxay noqotay ka ramaadi l aswad ka sariim waxaa kaloo laga macneeyey dhambas madoobaaday oo kale wasariimu alramaadu lswad ayaa la yidhaha fii luqati khusayma qoladaa carabta kamida luqadooda alsariim alramaadu lswad dambaska madooba ayb macno saddexaadna waxaa la yidhi kasariimi ka subxi subax oo kaley noqotay min xayu byadat say u caddaatay subax oo kaley noqotay beerta awal waa cagaaran tahay cagaarkuna mugdi waayo xoogaa yar marka beerta markay qallasho oo ay noqoto marka wax burburay oo dambas oo kale ay noqotona waa caddaanaysaa saddexdaa macnaa laga macneeyey fa asbaxad waxay ahaatay beertoodii kasariimi tu la gooyey oo kaley noqotay fatanaadow way isu dhawaaqeen musbixiina iyagoo aroor gelayo waxaa la yihiin kuwii aroor gelayo iyagoo markaa aroortii gelayo ayay isu dhawaaqeen aniqduu ay uqduu kallaha calaa xarhikum beertiina ku kallaha korkeeda in kuntum haddii aad tihiin saarimiina kuwa wax guranayo hayana wadiyay dhaheen marka nakiciya oo beertiinii ku kallaha haddaad wax guran rabtaan fandalaquu way tageen walxaal hum iyaga oo yatakhaafatuuna hoos wax isugu sheegayo oo hoos isula hadlaya si aan warkoodaba loo maqlin anlaa yadkhulannaha alyawma maxay isu sheegayaan marka hoos ay iskaga sheegayaan ay laa yadkhulanna younan gelin oo gelin haa beerta dhexdeeda alyawma maanta calaykum idinka korkiina younan idinku soo gelin miskiinun qof miskiina younan idinku soo gelin hal miskiin xataa yaanu beerta dush korkeeda idinku soo gelin maanta saaka waqadow way ka laheen calaa xardin go-aan adag korkii xaal ay yihiin ayay ku ka laheen qaadiriina xaal ay yihiin iyagoo awoodayo oo beertii inay gurashadeeda iyagoo inay awoodaye ay awoodayaan ay la tahay ayay ku baxeen ayb waqadow calaa xardin alxardu waxaa weyan calaa mancin reebitaan ay ka reebaan ciday doonaan beertaa maanta midhaheeda go-aankaa adag iyagoo dushooda ah ayay subixii ka laheen oy dheelmadeen qaadiriina laba tafsiir baa ku jirto iyagoo awoodayo inay wax guran karaan ama ay wax ka celin karaan ay mustadiiciina qaadiriina waxaa kaloo laga macneeyey ay mudayiqiina cala almasaakiin waman qudira calayhi risquhu qofkii lagu ciriiriyo sow maaha marka waqadow way ka laheen calaa xardin reebitaan korkii xaal ay yacni ku sugan yihiin qaadiriina xaal ay yihiin kuwii ciriirinayo oo masaakiinta ciriirinayo iyagoo sidaa abay marka baxeen ay ka laheen falamaa markii ra-ow ay arkeen haa beertii ay arkeen xaaladeedii iyadooba ka duwan siday ku yaqaaneen qaaluu waxay yidhaahdeen inaa inagu la daalluuna kuwo dhumay baan nahay cani dariiqi jidka kasoo dhumay beerteenna waddadii aan usoo qaadayna aan kasoo lunnay saasay dhahay waa fiiriyeen meel walba markay meel walba ku laalaabteen oy arkeen bay si kale wixii bay xaqiiqdii bay fahmeen bal e inaan waddadii ka luunsannahay iska badaaye naxnu annagu maxruumuuna kuwa la hoojinayaan nahayo maanta aan meeshan waxba ka qaadaynin iyagaa islahaa masaakiinta hoojiya oo waxba yaynan idinka qaadin ayagii baaba wax qaadi waayen ile koonkan ilaahay baa maamulaya subxaanahu wa tacaala qaala awsaduhum kii ugu khayrka badnaay ugu fiicnaa waxa uu yidhi alam aqul lakum miyaanan idin oranin lowlaa tusabixuuna hallaa tusabixuun war maad ilaahay u tasbiixsataan in shaa allahu dhaha ilaahay maa u tasbiixsataan miyaanan aniga idin dhihin qaaluu waxay yidhaahdeen subxaana rabbinaa markaasay isgarteen marka rabbigeen ayaa ceeb iyo nuqsaanka hufnaantiisa ah inaa anagu kunaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa dulmi falay oo arrintu meeshay ahayd meelaan ahayn kuwii dhiga kuwa dhigay baanu nahay fa aqbala bacduhum qaarkood baa jeestay calaa bacdin qaarka kaleu ku jeestay korkooda yatalaawamuuna xaal ay is eedaynayaan oo ay markaa isharaamayaan oo is eed eedaynayaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa weylanaa hooggeenna ee inaa anagu kunaa waxaanu ahayn daaqiina kuwa qooqay oo xad gudbay oo wixii ilaahayna yacni uuna siiyey meeshii la rabay inay ka shukriyaan aan ka shukrinaynin aan ka shukriin ayaan ahayn casaa rabbunaa rabbigeen wuxuu xaqiiqo ku yahay an yubdilanaa inuu noogu bedelo khayran tuka khayr badan minhaa beerteenna ka khayr badan min jannatina inaa anagu raaqibuuna kuwii damcayo oo jerinayo o fiirinayaan nahay ilaa rabbinaa rabbigeen intii ka ah rabbigeen bis un baan damcaynaayoon baryaynaa sidaasay dheheen qisadan marka muhiimadeedu intaasay ahayd qoladan baa marka kufaaru quraysh in la imtixaanay sidii asxaabuuljanna loo imtixaanay oo kale loo imtixaanay kuwaa marka beertoodii ayaa ay ka qadeen kuwanna iyagana ilaahay quudkii ayuu ka qadiyey mudday sidaa ahaayeen oo nebiga waa kii ku habaaray allahuma ajcalha calayhim siniina ka sini yuusuf waa kii uu yidhi markii dambena nebiga intay u yimaadeen ay yidhaahdeen halakat mudar mudar way halaagsantay ducey waa kii nebiga marka u duceeyey marka abaarahaas iyo jaribaadaa la jaribay iyo kuwaabaa la laysku tusaaleeyey kadalika alcadaabu alcadaabu dunyaa cadaabka adduunyada kadalika kaagaas oo kale wayo cadaab adduunya haddaa rabto kaagaas oo kale way qoladaa beertooda sida looga hoojiyey oo ay uga hungoobeen oy ugu hungoobeen cadaab adduunye sidaa oo kale un weeyaan marka ilaahay hadduu doono adoo isu kaa saaran tahay ayuu kaa kala daadinayaa haddii uu doono marka waxa aad uun ilaahay agtiisa waxa ahaaday oo yaallana keliya waxaa lagu helaa in isaga la raalligeliyo oo waxa ilaahay ku siiyeyna aada dariiqa khayrka ku bixiso waxa rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey waajibaadkiisa inaad la aada ka gudato dadka yacni adiga markaa aada ku imtixaanan tahay oo kaa hooseeyo xagga dhaqaalaha kaaga hooseeya inaadan ku jees jeesin oo aadan markaa yacni kaga xeeladaysanin alcadaabu cadaabka addunyaa ee dhow kadalika kaagaas oo kale waayo walacadaabu laakhirati aakhirada cadaabkeeda akbar weynin badan low haddii kaanuu ay ahaan lahaayeen yaclamuuna inay wax og yihiin haday wax garanayaan cadaabka aakhira kan adduunyada ka weynin badan inaga maalin walba maxaan arkaynaa marka wax fara badan maal la tacbayo baaba-ayo la tacbayo haddana baaba-ayo waxaa laga yaabaa qofka ilaahay cumri siiyey oo adduunyada waqti joogay hadduu noloshiisa inta uu shaqaynayay oo fiiriyo iyada lafteeda ayaa wuxuu ka arkayaa isbedbedel fara badan mar ilaahay xoolaha waa kuu badinayaa mar waxbaa kaa nuqsaamayo aafaa ku gaarayso marba imt marka laguu badiyana imtixaanaa ku jirtaa marka lagugu yareeyo oo lagaa baabi-iyana imtixaan kala waay wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa ilayna turjacuun laakiin marka maalku kuu bataanoo caruurtu kuu badato haddaad wax routiini ah ka dhigato suuratulcaraaf aan kusoo marnay wa qaaluu qad masa aabaa'ana adaraau waasaraau aabbayaalkeen waxay yidhaahdeen dhibna waa soo arki jireen dheefna waa la arki jiray hadda lafteeda dad saa ku dhahayaad arkeen war maalna waana baabi'i jiray waana la heli jiray uu kuleeyahay isaga markaa inuu isa sabar siiyo kama aha laakiin markaad tiraa war ilaahay ka cabsa maalkan waxaan baad ku samaysay waxaan ku samee xuquuqdiisii ilaahay xag yacni alla u aqoonso xuquuqdiisii gudo waxaan marna waa la heli jiray waana la waaya gaaladaba waa kaas wax ka maal badan ma lehu kuleeyahay qofkaasoo kale marka waxba ma uunan fahmin adiga ilaahay wuxuu kuu imtixaanayaa waxay tahay inaad dib usoo laabato hadda dadkani waa la imtixaanay asxaabuuljanna waa ka faa-iideen imtixaanka bani aadamku waa iska qaldamaa mararka qaar laakiin qaaluu subxaana rabbinaa inaa kunaa daalimiintooda waa anfacday qofkana marka sidaa inuu ogaado ina lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday ama shirkigaba ka dhowrsaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa jannaati naciimi ayay ku leeyihiin ina lilmuttaqiina kuwa shirkiga ka dhowrsaday waxaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxaa ugu sugnaaday jannaati naciimi tan laysugu nicmeynaya jan beeraheeda afa najcalu miyaan yeelaynaa almuslimiina kuwa ilaahay isu dhiibo u hogaansamay kalmujrimiina oo kale miyaan ka yeelaynaa kuwa dambaabay oo kale oo ilaahay ku kufriye maa lakum maxaa idiin sugnaaday oo lahaantiina ahaaday oo idiin sugnaaday kayfa sideebaad taxkumuuna aada xukumaysaan ood u malaynaysaan maxaad malaynaysaan yacni sideed in idinka oo kufaar oo rabbi ku kufriyey iyo dadkii ilaahay rumeeyey oo u hoggaansamay isku mid in la idinkaga dhigo bal inaad idinku ka khayr badinaysaan see ugu see ugu malaynaysaan baa rabbi leeyahay subxana wa tacaala su-aalahan marka waa dhowr maa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaado war maxaa idinku dhacay ayaa la leeyahay maxaa idinka idiin sugnaadood qabtaan kayfa sideebaad taxkumuuna u xukumaysaan arrinkaas oo aada idinkoo kufri ku jiro haddana aada khayr u filanaysaanoo mu'miniintii in la idinla simi doono ama aada ka badinaysaanba aad u isugu u male aad u malaynaysaan ay kayfa tadunnuuna dalika sideed idinku sidaa ugu malaynaysaan idaa id xakamtum ana lakum min alkhayri maa lilmuslimiin am lakum munqadica waayo amtan bimacnaa bal eh am bal eh alakum idinka miyaa ma leedihiin ma idiin sugnaaday kitaabun kitaab miyaad leedihiin oo idiin sugnaaday kitaabka oo tadrusuuna aada akrinaysaan fiihi dhexdiisa yacni aada ka akrinaysaan maxaa ka akrinaysaanna ina lakum idinka inaad leedihiin fiihi kitaabka dhexdiisa inaad ku leedihiin lamaa taxkumuun lamaa takhayaruuna waxaad doorataan wax allaale waxaad iska doorataan inaad leedihiin miyaad kitaab ka akhrisaanaa laleeyahay idinka yacni qofku markuu leeyahay aniga aakhira waxaasaa ii yaallo laasim inuu meel ka akriyo marka kitaab miyaa idiin yaallo sidaa aad ka akrinaysaan am lakum bal ee alakum marka idraab intiqaali ah waay xujaa laga soo gudbay xujo kalaa loo socdaa ma ahan idraab ibdaaliya maaha wax la ibdaalinaya ma jire kii hore la ibdaalin maayo waa xujo laga soo gudbo xujo kalea loo soo gudbo waana usluubka qur-aanka am lakum bal ee alakum idinkuma waxaa leedihiin kitaabun kitaab kitaabka oo tadrusuuna fiihi aada akrinaysaan maxaa ka akrinaysaan ina lakum inaad idinku marka jumladan ina lakum waa fii maxali nasbin mafcuulu bihi waay tadrusuuna mafcuulu bihigeeda waay marka ma waxaad akrisaan warkan soo socda miyaad kitaab dhexdii ka akriseen ood ka akrinaysaan ina lakum fiihi lamaa takhayaruun oo hadday marka fii maxali nasbin mafcuulu bihi tahay anna maxaa loo dhihi waayo anna ila ina iyo anna naxwada marka laga hadlayo sideedaba hadday inadu ay dhacdo jumlada ay maxal ku yeelato ama fii maxali rafcin faacil ama yacnii ay dhacdo mafcuulu bihi ama naa'ibuulfaacil markay noqoto waa tii anna ay yani hamsada waa la kordhigi jiray annay ahaa jirta halkan marka maxaa iyada oo haddana macmuul ah oo tadrusuunada ay ku camal falayso caamilku tadrusuuna yahay maxaa haddana hamsada inna loo loo loo kasriyeyna waxa loo kasriyey waxay tahay qaacido kale la ilaalina inada ismigeeda fiiri laam ayaa la geliyay ina lakum fiihi lamaa takhayaruuna layiri laamkaasuna inada unbaa lahaa jirtay soo maha annadu iyada maba lahaa jirin banaan laamkaasi annada ma lahaa jirin inadaa lahaa jirtay mar haddii marka laam meesha in lagu adkeeyo la rabo anna lama keeni karo ina sidaasaa loo keenay laakiin jumladani waa jumlada marka waa macmuulu tadrusuuna waayo xoogaa meeshaa intaasaa ku jirta am lakum bal ee alakuma waxaa idiin sugnaaday kitaabun kitaab miyaa idiin sugnaaday kitaabka oo tadrusuuna fiihi aada dhexdiisa aqrinaysaan ood ka aqrinaysaan ina lakum idinka inay idiin sugnaatay fiihi kitaabka dhexdiisa ay idinkugu sugnaatay lamaa wixii takhayaruuna aada doorataan wax allaale waxaad doorataan ood naftiina u rabtaan aakhira inaad iska helaysaan maa kitaab idinkugu taalaal am lakum bal ee alakum mawama waxaad leedihiinoo ma waxaa idiin sugnaaday aymaanun dhaaro ballamo dhaaraha oo calaynaa annaga korkeenna ahaaday oo annaga aan isa saarnay dhaarahaas oo baaligatun xeel dheer aad u xeel dheer ayb ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamaha laga gaaro miyay idiin sugnaatay dhaaraha miyaad leedihiin iyo ballamadaa ilaa qiyaamo laga gaaro ina lakum dhaartiina maxay tahay oon ku dhaaranay ina lakum idinka inaad leedihiin lamaa taxkumuuna waxaad xukuntaan allaale waxaa xukuntaan ood naftiina u xukuntaan inaad leedihiin meeshaas marka am lakum aymaanun dhaar ilaahay idiin dhaartay miyaa jiro ina lakum lamaa taxkumuuna oo idinku dhaartay oo rabbi aada xaggiisa ka haysataan miyaa jirto waa su-aal labaad iyadana tii hore waxay kitaab miyaad ka akriseen maya waxba ma akriyaan middanna waxay tahay ilaahay maa cuhuud iyo ballan idin siiyey waayahay aakhira wax allaale waxaad doontaan inaad helaysaan am lakum bal ee alakum waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin idinku aymaanun ballamo yacnii dhaartu waa iska ballan oo kale dhaaro miyaa idiin sugnaaday ama ballamo ballamaha oo calaynaa annaga dusheenna aan yeelnay dhaarahaas oo baaliqatun aada u xeel dheer ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamo intii ka ah miyay idiin sugnaatay dhaarahaas marka ilaa yowmi alqiyaamati waxaan ku tacalujinaynaa lakum wixii aan ku tacalujinaynay lakum wuxuu ku tacalluqayay kaa-in ama istaqara ilaa yowmi alqiyaamatina saa unbaa lagu tacalujinaa oo idiin sugnaatay ayaa la leeyahay ama waxaa bannaan in la yidhaaha am lakum aymaanun calaynaa taas oo baaliqatun gaarsiinayso idinka idin gaarsiinayso ilaa yowmi alqiyaamati idin gaarsiinayso oo marka baaliqa lagu tacallujiyana waa bannaan tahay ina lakum jumladaana dhaartii baa la fasiraa dhaar oo sidan ah miyaa idinka idiin sugnaatay ina lakum inaad leedihiin idinka lamaa taxkumuuna waxaad xukminaysaan oo aada idinka nafsadiina u xukminaysaan inaad leedihiin taa miyaa idinka markaa idiin sugnaatay sal su-aal hum iyaga weydii oo su-aal ayuhum koodii waa su-aal saddexaad waay midaan haddaydnan kitaab wax ka aqrinin ballan ilaahay agtiisa idiin taalna aynan jirin qof idiin damaanad a ma jiraa marka salhum su-aal oo weydii kuwan kufaaru maka ayuhum koodii bidaali huwa isaguba zaciimun kafiil u ah bidaalika arrinkaa kafiilka ugu ah bal su-aal oo weydii arrintan iyadaa yacni balkan kafiilka ugu ah oo daaminka u aho u damaanad qaaday bal weydiiyo su-aal waa ma jira cid u damaano qaadayna male zaciim bimacna daaminu walkafiil am lahum am bal ee alahumma waxay leeyihiin shurakaau kuwo ilaahay waxla leh oo iyaga ay rabbi wax ugu dareen miyay leeyihiin falya-tuu la kaalaya hala kaalayean bishurakaaihim shurakadooda ha la kaalayeen oo kuwa ilaahay wax ugu daran yihiin bal ha la kaalayeen in kaanuu haddii ay yihiin saadiqiina kuwa run sheegayo yowma maalin ha la kaalayeen falyatuu ku tacalluji yowma maalin ha la kaalayeen yugshafu la faydi doono can saaqin shiddo xaggeed laga faydi doono wayudcowna waa loo yeeri doonaa ila sujuudi sujuud intii ka abaa loogu yeeri doonaa falaa yastadiicuuna ma karayaano sujuudi awoodi maayaan yowma maalin shurakadoodii bal ha keensadeen yugshafu la faydi doono can saaqin luqada carabiga waxaa shaa'ic ku ah ee sidan tacbiirka saan oo kale ah waxaa laga cabiraa shiddo iyo dhib oo waxay yidhaahdaan kashafat alxarbu can saaqin ama can saaqiha dagaalkii ayaa waxay faydatay shanshadeedii yani dagaalkii ayaa kubkiisiibuu faytay yacni macnaha howl iyo shiddo iyo dhib ayaa yacni faydmay marka maalinta qiyaamahana dee shiddo fara badanay wadataa aada u waaweyn can saaqin marka la yidhaha marka waa munakar waa nakira wey wax hadda ilaahay loo idaafeeyey meeshaan ma leh can saaqihi can saaqillaahi maadaama aan la dhihin aayaddan aayaatu sifaat maba ka mid aha marka leanna wax ilaahay loo idaafeeyey maba ku jiraanba meeshaan walidaalika tafsiirka ibnu cabaas can saaqin can shiddatin sax waaye waana ka ansaxay laakiin aayaddu maahan sifo ilaahay meeshan lagu sheegay oo la awilay ma jiro ma jirto xadiidka abi saciidin alkhudri ee bukhaari iyo muslim laakiin ay wariyeen ayaa waxaa kusoo arooray fayakshifu allahu can saaqihi midkaasi marka a'imadii salafka wax awilay male bal waxay ku keenaan kutubta yacni masaa-isha tawxiidka ama sifaadka alle iyo markay ka waramayaan halkan marka laysa hada mawdicahu laakiin yowma maalin ha la kaalayeen yugshafu la faydi doono can saaqin shiddo xaggeed laga yacni la faydi doono wayudcowna waa loo yeeri doonaa ila sujuudi baa loogu yeeri doonaa falaa yastadiicuuna ma karayaan khaashacatan xaal ay tahay iyadoy dullaysan tahay baa loo yeeri doonaa absaaruhum aragyadooda tarhaquhum waxaa daboolaya iyaga dillatun dulli ayaa daboolayo waqad kaanuu waxay ahaayeen yudcowna in loogu yeerayay ila sujuudi sujuudda intii ka ah walxaal hum iyaga oo saalimuuna nabad qabo iyaga marka ay maalintaa qiyaama dhibkaa uu faydmo ama saaqa allaba uu markaa yacnii calaamadii marka rabbi ay mu'miniinta ku garanayeen markuu rabbi muujiyo ou isku tuso munaafiqiintu sujuuday isdhahayaan ma sujuudi karaan dhabarkoodii baa loox noqonaya taas waay marka falaa yastadiicuunada waqad kaanuu yudcuuna ila sujuudi wahum saalimuunna waxay tahay markay adduunyada joogeen xaya cala asalaax xaya cala alfalaax sujuuddaa loogu wici jiray ma aynan imaan jirin fadarnii iga tag yacni aniga iga tag iyo waman axad yukadibu beeninayo bihaadaa kan kan dayal xadiidi sheekadan ah yacnii qofka qur-aankan beeninayo iyo anigana isaga keentag waa waciid marka aada u daran sanastadriju waan sabaansabi doonaa hum iyaga min xaysu meel xaggeedan ka sabaansabaynaa laa yaclamuuna aynan ogeyn caafimaadka nolosha maalka raaxada waa sasabaad tartiib tartiib tartiib tartiib siday ugu jiraan waqtigoodii baa la gaarayaa marka waqtigoodu ou dhammaadana cadaabkii bay gelayaan marka ayb marka caafimaadkan waa lagu sabaansabayaa waa marka wa umlii lahum wa umlii waan u koranayaa lahum iyagaan u koranayaa waa u sugayaa oo ciqaabkii ma kula soo degdegayo ina kaydii shirqoolkayga matiinun mid aada u adag waayo suurat lacraafan kusoo maray am tas'aluhum bal ee atas'aluhum miyaad su-aaleysaa ajran ajri miyaad weydiineysaa ujro miyaad su-aalanaysaa fahum iyagu muhqaluuna kuwa la cuslaynaya miya min maqramin magdhow dartii loo cuslaynaya miya yacnii ma adiga markaad dacwadii iyo tawxiidka aada ugu yeeraysid mar walboon wax idinkugu yeeraba lacag miyaad keena dhahdaa oo markaasi waxay wax la qaadan waayeen deyntii iyo magdhowgii baa ku batay qaantii lagu yeeshay miyaa ku badatay wax la qaadan waayeen waa maya am tas'aluhum am bal ee atas'aluhum miyaad weydiinaysaa ajran ujro miyaad weydiis miyaad weydiisanaysaa iyaga oo fahum iyaga markaa muthqaluuna kuwa la cuslaynaya miya min maqramin qaan iska gudideeda ama magdhow dartii kuwa loo cusleeyey miyaa am cindahum am bal ee a cindahum agtooda algeybu miyaa ahaaday cilmiga maqan fahum iyagu markaa yaktubuuna ma qorayaan waxaan ay daldalayaan iyo taxakumkan biduuni daliil ma qeybkay og yihiin ay wax iska qoranayaan iyaga marka suuratu duuran kusoo marnay ayadaan fasbir sabr lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa ku sabar xukunka marka kan qadaha iyo qadarka midka waajibka ah waajibka lagu saaray kan waxyaabaha lagaa reebay ood ka hartay nooca saddexda noocee sabarka walaa takun ha ahaanin ka saaxibi lxuuti malaygii saaxibkiisii oo kale ha ahaanin waa nabiyullaahi yuunus id waqti naadaa uu dhawaaqay walxaal huwa isaga oo makduumun ku la caburiyey ah oo nibirigii iyo malayga calooshiisa isagoo mid lagu caburiyey uu yahay oo halkaa uu ku cabursan yahay yuu dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqay marka suurat lambiyaa aan kusoo marno laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin marka nabiyullaahi yuunus oo kale ha noqonino isaga iyadoon la farin inuu dadkiisa ka dhexbaxo ayuu ka dhexbaxay intuu ku carooday ku xanaaqay ayuu iskaga tegay iyadoon alla amrin marka adiga sidaa ha yeelin oo intaad caroota ha iskaga tegini alla wuxuu leeyahay yani sidaasoo kale haaan ha ahaanin marka walaa takun ka saaxibi lxuuti nebigu wuxuu ka cabsaday marka in loo maleeyo nebiyullaahi yuunus in meeshan dadka qaar ay u fahmaan in la nuqsaaminayo isaga markaasuu wuxuu dhihi jiray rasuulka sal ll ly slam laa yaquulanna axadukum midkiin yownan dhihin ana khayrun min yuunusa bni matta aniga waxaan ka khayr badanahay yuunus midkiinna yaanu dhihin sidaas laba macnaa ku jiro aniga oo nebi moxamed ah yownan iga fadilin nebi yuunus muxuu u diidaa marka waaba ka fadli badan yahay nebigii wuxuu u diidayaa inta aayadan la arko nabiyullaahi yuunusna la liido iyadoo rasuulkiina kor loo qaadayo taasuu diidaa nacam nebigu waa ka fadli badan yahay laakiin nabiyullaahi yuunusna de ilaahay wuxuu yidhi warafacnaahu yani wa ina yuunusa la min almursaliin rusushaa waaweyn buuba ku jiraa macnaha labaad wuxuu yahay midkiina yownan is oranin yuunusaan ka fiicanahay yownan dhehin waayo isagu waa nebi idinkana ma gaari kartaan ambiye maba tihin idinka marka walaa takun ka saaxibi lxuutida in loo maleeyuu diidayaa nebiga marka in lagu nuqsaamiyo nabiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam saabuu marka xadiidkaa u sheegay low qisadiisana waa soo marnay lowlaa an tadaarakahu lowlaa haddii lala yahay an tadaarakahu inay haleeshay isaga nicmatun nicmo nicmada oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay inay haleeshay haddii lala yahay lanubida waa la ridi lahaa oo waa la tuuri lahaa bilcaraa'i dhulka bannaan ee qaawan ayaa lagu soo tuuri lahaa walxaal huwa isaga oo madmuumun la eedeeyey weliba isagoo eedeysan ayaa dhulkaa bannaan ee qaawanee cidladaa lagu soo tuuri lahaa laakiin nicmo rabbi baa haleeshayoo ilaahay nicmadiisii ayaa inta meeshii looga soo saaray geedkii yaqdiinka agtiisa lasoo dejiyey jirkiisii dib usoo dhashay ilaa suuratu saafaad aan kusoo marnay fajtabaahu fajtabaa waxaa doortay hu isaga nabiyullaahi yuunus rabbuhu rabbigiibaa doortay fajacalahu wuxuu ka yeelay min asaalixiina kuwa suusuuban buu ka yeelay lamaba eedaynin oo mid marka eed dusha looga tuuray lagama dhigin wain yakaadu ladiina kafaruu wainhu shaniye yakaadu ladiina kuwii waxay sigayaan kafaruu kufriyey layusliquunaka inay ku simbiririxinayaan oy ku tuurayaan biabsaarihim aragyadooda inay kugu simbiririxinayaan ay kugu tuuraan sidaasay ku dhowaadeen lamaa markii samicuu ay maqleen addikra qur-aankii iyo dikrigii markay maqleen adiga oo aqrinaya wayaquuluuna waxay dhahayaan inahu isagu waa nebigii rasuulkii lamajnuunun ku waalan saasay dhahayaan marka wain yakaadu ladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim yacni nimankaa nacaybka iyo cadaawadda iyo foolxumada iyo dhibka ay kuu qabaan waxay ku dhowaanayaan saa inay indhaha intay kugu eegaan ishooda inay kugu simbiririxyaanay dhulka kugu tuuraanba ee ishu marka aayadan bacdi ahlilcilmi waxay usoo qaataan de qofka il in lala tuuri karo oo dhulka lala dhigi karo iyagii marka waxay ku dhawaadeen rasuulkiina intay fiiriyaan indhahooda inay dhulka ugu dhajiyaan ay ku simbiririxiyaan sidaasay ku dhawaadeen buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala wain hushaaniya yakaadu ladiina kuwii waxay sigayaan kafaruu kufriyey layusliquunaka inay ku simbiririxinayaan biabsaarihim aragyadooda ay kugu simbiririxinayaan ayb meesha aada joogtid inay kaa simbiririxyaane dhulka markaa yacni wareer aada kula dhacda markaa lamaa markii samicuu ay maqleen addikra qur-aankii wayaquuluuna waxay dhahayaan inahu isagu lamajnuunun ku waalan wa wamaa huwa mana ahan isagu nebigu wamaa huwa maba ahaanin waxaan aada akrinaysay qur-aanka ilaa dikrun waana un weeyaan lilcaalamiina caalamka idaylkiis waano un u ah qur-aankan waa waano caalamka oo dhan waano u ah hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllah wslm clى nabiyina mxamedi walihi wasxaabih